waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada maqalahi ee caasimada gobolka tigreya ku shireeyay hogaanka sare ee kooxda t b l f kaasoo war-saxaafadeed ka soo baxay ay hanjabaada ugu direen xukuumadda disaba ee hogaamiye abiy axmed waxa ay sheegeen inay tallaabo qaadi doonaan haddii aan fulin qodobada ay ka soo saareen heshiiskooda xukuumadda disaba ay ku eedeeyeen inaysan diyaar u ahayn hirgelinta heshiis ay horey u kala seexdeen kaasoo ka dhacay dalka koonfur afrika sidoo kale guddigii garwadeenka ka ah heshiiska ay wada gaareen dowladda etoobiya iyo kooxda t b l f ay kooxdu sheegtay inay hindhaha ka laabteen in la fuliyo heshiiska ay wada gaareen dowladda etoobiya iyo kooxda t b l f shacabka tigreegana dhulkoodana aan la xureyn waa ay sidaa hadalka u dhigeen mas-uuliyiinta gobolka tigreega si kastaba xaal ku ahaadee warkan ka soo baxay kooxda t b l f ayaa imaanaya xilli dhowaan la filayo guddiyo doorashooyin kana socday etoobiya ay war rasmiga ka soo saari doonaan maleeshiyaadka t b l f oo ah fallaago hubaysan oo ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya qaatina ka taagan dowladda uumajaraha u hayo abiy axmed